الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فبإمكانكم أيها المسلمون أن تجدوا هذه المحاضرة في رحاب مكتبة وتسجيلات النور الإسلامية بهرجيتا والتي رقم هاتفها 524030 وإلى إصدار قادم جديد بإذن الله العلي العظيم والآن مع الشيخ عبد الله البربراوي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه waman ihtadaa bihadihi ilaa yawmi iddiin waxaynu u gelaynaa casharkeennii labaad ciwaankiisu waa mukhaalafaatu nnisaa fi allibaasi waalkhuruuj khaladaadka dumarku ay galaan marka ay baxayaan iyo khaladka ay ka galaan waajibkii ka saaraa huga iyo dharka ay xidhanayaan darsigani waxa uu la hadlayaa gabadha xijaaban waxaa kaloo ula hadlayaa gabadha aan xijaabnayn labadoodaba waa la hadlayaa midna gaaru ma aha waxaad ogaataa gabadha muslimadda ahayd islaamku waxa uu ka dhigay gabadha muslimadda ah dheeman la ilaaliyo oo la xifdiyey waxa uu ka xifdiye u ka ilaaliyey indho xumi inay eegaan waxa uu ka xifdiye u ka ilaaliyey in dadka xumi ay afkooda ku taagaan waxa islaamku gabadha uu ka ilaaliyey qaawanaanta waxa uu kula dadaalo u sharciyeeyey xijaabka iyo asturnaanta waxaa haddaba loo baahan yahay gabadha muslimadda ah inay fahamto islaamku marka uu xijaabka u sharciyeeyey ee uu u diiday qaawanaanta iyo xijaab la-aanta inuu ka talinayo wanaaggeeda iyo maslaxadeeda iyo aakhiradeeda iyo jannadeeda waxaa haddaba muhima in la ogaado faa'iidooyinka iyo fadaa'isha uu leeyahay xijaabku waayo naftu markay ogaato shayga wanaaggiisa way ku soo hiranaysaa sidaasoo kale in la ogaado xumaanta ay leedahay xijaab la-aantu naftu shayga xumaantiisa markay ogaato way ka didaysaa way ka cararaysaa sidaa ogeed ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ashiyaa fara badan sharciyeeye ama uu waajibiyey waxa uu sheegaa ashiyada wanaaggeeda fadliga iyo jannada lagu helaayo si naftu ay u jeclaato ay ugu hirato ilaahay marka shay u mamnuucu u xaaraantimeeyo waxa uu tilmaamaa shaygaa xumaantiisa iyo foolxumadiisa si naftu ay uga carartay uga fogaato waxaynu markaa tilmaami doonaa madaaya alxijaabi wafadail wa fadaa'iluh xijaabku dheeraadka uu leeyahay waxyaabaha dharka kale uu kaga duwan yahay iyo fadliga ku jira iyo wanaagga qofka xidhaa uu ka helaayo xijaabku waa taacatun lilah wa lirasuulihi sala allahu alayh wasalam waa hoggaansan gabadha ay u hoggaansamaysa allah oy u hoggaansamaysa rasuulka sala allahu calayh wasalam waayo ilaahay baa amray oo ku waajibiyey rasuulkaa sala allahu calayh wasalam fariintaasi ilaahay ka keenay وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ilaahay wuxuu yihi walyadribna bikhumurihina calaa juyuubihina dumarku khimaaradooda ha ku sii daayaan garbahooda iyo laabahooda iyo luquntooda iyo raqabadooda waxaa ilaahay uhi yudniina calayhina min jalaabiibihina dumarku dushooda iyo oogadooda ha ku sii daayaan xijaabka oo amaradaa weyn ee jidhkooda oo dhan qarinaysa marka laga reebo wejiga iyo labada gacmooda hore awaamirta caynkaasi ah ilaahay bay ka soo fushay subxaana wa tacaala waxa ay ku socotaa dumarka mu'minaadka ilaahay waxa uu farayaa xijaabka iyo asturnaanta waxaa kaloo rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam almar'atu cawra gabadhu waa cawru yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam taa macnaheedu wuxuu yahay waxaa lagama maarmaana markaa inay asturto maadaama cawra ay tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam amarkiisa iyo amarka rabbiye subxaanahu wa tacaala ka horeeya in la adeeco ayaa waajiba gabadha muslimadda ahi in amarka ilaahay iyo amarka rasuulka wax kale ay ka doorataa uma banaana wamaa kaana limu'minin walaa mu'mina idaa qada allahu warasuuluhu amraa an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ilaahay waxa uu leeyahay nin muumini xaq uma leh umana banaana sidaasoo kale gabadha mu'minadda ahi ilaahay markuu arrin xukumo ama rasuulku uu xukumo sala allahu alayh wasalam amarka alliya amarka rasuulka inay wax kale ka doortaan oo wax kale ay ka raacaan oo wax kale markaasi ay ka jeclaadaan xijaabka waxaa markaa fadli iyo wanaag ugu filan inuu yahay taaco ilaahay la adeecayo ilaahay taacadiisa waxaa lagu helaa raalli ahaanshihiisa waxaa lagu helaa jannadiisa waxaa lagu helaa cizada iyo sharafta ilaahay subxaana wa tacaala uu hayo alxijaabu cifa xijaabku waa dhowrsoonaan gabadha wanaagsani waa ta ku dadaasha inay xijaabato oo cawradeeda ay asturto quruxdeedana ragga waxa weeyaan ay ka ay ka qariso dhowrsanaantu maaha arrin fudud dadka oo dhammina ay la iman karaan waa silcatun haaliya arrin aada u haaliya oo qiimo badan weeye gaar ahaan waktigan aynu ku jirro ee dadka cidda iltizaamta ama ku dhaqantaa ay yar tahay sidaa awgeed ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu ka dhigay xijaabka ciwaankii iyo boodhkii tusinaayey gabadhaasi inay tahay imra'atun cafiifa gabadh dhowrsoon oo ka fog markaa xumaan oo dhan ilaahay wuxuu uhi dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn markuu tilmaamay dumarku inay xijaabtaan inay waajib tahay xijaabkaasi waxa uu keenayaa buu leeyahay rabbi tabaaraka wa tacaala dumarkii in la garto an yucrafna in la garto inay maxay yihiin an yucrafna anahuna cafiifaat in la garto inay yihiin dumar dhowrsoon oo xumaan oo dhan ka fog falaa yu'dayn markaa la dhibi maayo oo xataa kii xumaanta doonaya xumaan kula soo dhici maayo waayo wuxuu og yahay inay tahay imra'atun cafiifa waxaa arrinkaa calaamadu noqday xijaabka ay xidhan tahay iyo huga fiican ee saaran mid faasiqii markaa u tacarudi maayo ama u badrheeri maayo dhibaatana la soo aadi maayo waxaa kaloo aayaddu ay tilmaamaysaa gabadhu haddii maxaasinteeda iyo quruxdeeda ay muujiso ay xijaaban weydo oo ragga quruxdeeda ay ka qarin weydo arrinta caynkaasi inay sababayso in kuwa xumi ay ku soo dhiiradaan oo cid waliba faraha ay la soo gasho oo mid waloba faasiq oo faajiri afka ula soo doonto haddiise gabadhu ay tahay mid xijaaban xijaabku wuxuu noqonayaa arrin ka hor istaaga dadkaa xuni inay xumaan la soo doontaan waa calaamad tusinaysa inay tahay cafiifa ilaahay waxa uu sharciyeey uu u baneeyey gabadhu marka ay weynaato ee ay gaadho da aanay lahayn qurux ay wax ku fidnayso guurna ay ka quusato waxa ilaahay u baneeyey inay xijaabka iska dhigto والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم waxa ilaahay u leeyahay dumarkii weynaaday ee ahaa kuwa guryahooda iska fadhiya oo ka quustay guur qurux ay wax ku fidneeyaanna aan lahayn kuwaasi dembi ma laha haddii xijaabkii weynaa ay iska dhigaan iyagoo aan tabarruj samaynahayn oon iyaga laftoodu asturaaddii aan ka tegahayn oo aan isqaawinahayn ilaahay markuu sidaa tilmaamay waxa uu ka daba keenay wa an yastacfifna khayrun lahunna wallahu samiicun caliim hase ahaatee inay dhowrsoonaadaan ayaa xataa dumarkaa waaweyn ee cajaa'istaa u khayr badan ilaahayna waa mid wax walba maqlaaya wax walbana og markaa dhowrsoonaanta ilaahay uu sheegaya waa xijaabka waxaa rabbi markaa uu tilmaamaya xijaabku inuu yahay isticfaaf dhowrsoonaan inuu yahay oo gabadhii xumaantii uu ka ilaalinayo oo xataa islaantii weynayd ay u fiican tahay inay xijaabato si arrintaasi calaamad ay u noqoto iyo sifo tusinaysa inay tahay cafiifa haddii islaantii weynayd la yidhi wa an yastacfifna khayrun lahunna inay xijaabnaadaan oo ay dhowrsoonaadaan baa u khayr badan maxaad umalaynaysaa dumarka da'da yar ee dhalinyarta alxijaabu tahaara xijaabku waa tahaaro xijaabku qalbiga ayuu tahaaro u yahay wuxuu qalbiga ka tahiraya wasaawista shaydaanka iyo waxyigiisa sidaasoo kale xubnaha muuqdana tahaaru u yahay macsiyada ayuu ka tahiraya waayo qaawanaanti waa macsiyo tabarujka iyo bambaxa iyo ismuujinta ayaa uu ka tahiraya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waidaa sa'altumuuhunna mataaca fas'aluuhunna min waraa'i xijaab dalika atharu liquluubikum wa quluubihinna waxaa rabbi uu tilmaamayaa dumarkii markay guryaha joogaan haddaad doonaysaan raggii oo inaad wax weydiisaan xijaab dabadii wax ka weydiiya buu leeyay waa kaa inoo dhexeeya oo kale fas'aluuhunna min waraa'i xijaab oo gabadha haddii xijaabkan oo kale ama sitaaradani iyada iyo nimanka ay u dhexeeyaan xijaab labaad uma baahna haddii xijaab ay xidhan tahayna oo sitaaradan laga tagana xijaabkaasi baa ku filan waayo ilaahay laba xijaab kumuu waajibine mid qura ayuu waajibiyey ilaahay wuxuu tilmaamayaa faa'idada arrinkaa ku jirta oo wuxuu leeyahy dalika atharu liquluubikum wa quluubihina raggiyow dumarka iyagoo xijaaban inaad la hadashaan aad wax weydiisaan ayaa quluubtiina u tahaaro badan sidaasoo kale quluubtii dumarka waayo haddii ishu aanay waxba arag qalbiguna markaa waxba ma jeclaysanayo oo qalbigii xumaanta jeclaysan lahaa isha ayaa hormood u ah iyadu hadday waxba arki weydo wixii ay arki lahayd laga qariyo qalbiguna wixii uu ku fikiri lahaa iyo go-aankii uu gaadhi lahaa gaadhi maayo marka xijaabku waa tahaara xijaab la-aan xijaab la-aantuna waa tahaaro la-aan weeyi qalbiga ayay tahaaro tiraysaa oo xubnahay tahaaro tiraysaa alxijaabu sitrun xijaabku waa asturaad weeyaan ilaahay baa subxaana wa tacaala gabadha xijaabata asturaaya ilaahayna waxa uu jecel yahay xishoodka iyo asturnaanta wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam ina allaha xayiyun sitiir yuxibu alxayaaa wasitra rawahu axmed wa abu daawuud ilaahay waa mid xishood badan oo asturaad badan waxa ilaahay uu jecel yahay xishoodka iyo asturnaanta ilaahay waxa uu jecel yahay addoomihiisu inay xishoodaan ilaahay waxa uu jecel yahay addoomihiisu inay asturnaadaan ilaahay xishood darrada ma jecla ilaahay qaawanaanta iyo curyiga iyo xijaab la-aantana ma jecla raallina kama aha waxaanu ilaahay jeclayna faa'iido lagu gaadhi maayo adduun iyo aakhiraba rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu tilmaamay gabadha muslimadda ah haddii maryaheedii asturaayo xijaabkii ay dhigto iyadoo joogta meelaan gurigeeda ahayn kharaqa allahu caza wajalla canhaa sitra ilaahay waxa uu ka xayuubiyaa buu yihi asturaaddiisi uu asturaayey ilaahay xijaabkii uu saaray buu ka xayuubiyaa ceebteeda ayaa bannaanka iyo dabadda usoo baxda waayo iyada ayaa isqaawisay ilaahayna tabaaraka wa tacaala ka amar qaadan weyday gabadha markaa muslimadda ah waxaa la gudboon asturaadda inay ku dadaasho suu ilaahay subxaana wa tacaala u asturo ma habboona gabadha muslimadda ahi inay isqaawiso oo hilibkeeda iyo xubnaheeda quruxda badan bannaanka iyo shaarica ay soo dhigto waaljazaau min jinsi alcamal sidaad u shaqaysuunbuu ilaahay kuwa abaalmarinaya haddaad gabadha is asturtana ilaahay wuu ku asturi adduun iyo aakhiraba haddaad is asturi weydana ilaahay waa uu ku fadeexadayn doonaa adduun iyo aakhiraba oo sitrigiisa ayuu kaa dulqaadi doonaa alxijaabu taqwa xijaabku waa alla ka cabsi waayo waa amar xagga ilaahay ka soo fulay qofka isagoo ikhlaas iyo alla ka cabsi iyo alla daraaddii arrinkaa u samaynaya xijaabka qaata wuxuu noqonayaa qof ilaahay ka baqday waa libaasu taqwa sida ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaamay xijaabku waa iimaan weeye waa calaamad tusinaysa qofka iimaankiisa sidaa ogeed ilaahay subxaana wa tacaala xijaabka wuxuu kula hadlay ama arrinkiisa uu kala hadlay dumarka muuminaadka يا أيها النبي النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وqل للمؤmiناaتi bu ilaahay waxaad ku tidhahdaa dumarka muؤminaadka wa نisaaءi الmuؤminiin nebi maxamedo waxa aad fartaa oo aad ku tidhaahdaa hablahaaga iyo dumarkaaga iyo dumarka muؤminiinta marka ilaahay waxa uu kula hadlay xijaabka dadka muؤminaadka taasi waxay tusinaysaa in xijaabka xidhashadiisu iimaanka ay ka mid tahay xijaab la-aantu waa iimaan la-aan ama waa iimaankii oo nuqsaamay oo daciifay suurtagal maaha gabadha inuu iimaankeedu dhammaystiran yahay xijaab la-aanna ay ay dhex lugeynayso magaalooyinka iyo shawaaricda caaisha radia allahu canha waxaa usoo galay dumar reer banu tamiim ka mid ah iyagoo gashan dhar jiljilicsan waxay tidhi markaa in kuntunna mu'minaat falaysa hada bilibaasi almu'minaat haddaad tihiin kuwa muuminaada waxaanaad xidhan tihiin maaha dharkii dumarka muuminaadka ah wain kuntunna gayru mu'minaat aw gayra mu'minaat fatamatacna bih haddaydaan muuminaad ahayna iskaga raaxaysta bimacnaa haddaad muuminaad tihiin iimaankiinu haydiin diida xidhashada dharkan jiljilicsan iimaankiinu haydinku yeedha inaad xijaabataan haddaydaan muuminaad ahayn sida xoolaha isaga raaxaysta isqaawiya waxaad doontaana sameeya su-aal baa idin sugaysa cadaab iyo ciqaab baa idinka dambeeya idinkaa yaqaana markaa waxa aad arrinkaa kaga jawaabaysaan hadhow xijaabku waa xayaa waa xishood gabadhu hadday tahay gabadh xishoonaysa waxa ay ka xishoonaysaa iyadoo xubnaheedu ay muuqdaan oo aan xijaabnayn inay u baxdo bannaanka oo indhaha raggu ay qabtaan sidaa awgeed waxa ay ku de u degdegaysaa gabadha muuminadda ah iyadoo xishoodkeedu uu riixaayo inay cawradeeda xijaab ku asturto waxaad maanta aragtaa in badan oo ka mida dumarka muslimaadka ahi inay xijaab la-aan soconayaan arrinkaasi wuxuu calaamad iyo daliilu yahay xishoodkii oo yaraaday ama la waayey xishoodka iyo iimaankuna waa laba la xidhiidhiyey wuxuu ihi rasuulku sala allahu alayh wasalam alxayaau waaliimaanu qurinaa fa idaa rufica axaduhumaa irtafaca alaakhar xishoodka iyo iimaanku waa laba la xidhiidhiyey haddii midkood meesha uu ka baxo kii kalena meesha waa ka baxaya meel aanu xishood oolin iimaan ma yaallo meel aanu iimaan oolina xishood la heli maayo markaa gabadha mu'minadda xishoodkeeda iimaanka ka midi waxa uu ku kalifayaa inay xijaabato haddaad aragto markaa gabadh xijaabkii iskaga tagtay oo dayacday oo suuqa markaa wareegaysa iyadoo bilaa xijaaba oo gashan markaa dhar gaagaaban ama ku dhegsan ama dhar markaa jidhkeedu uu ka dhex muuqdo arrinkaasi wuxuu daliil iyo calaamad u yahay in xishoodkii qalbigeeda uu ka maqan yahay ama uu ku yar yahay xis xijaabka waxaa ka mid a fadaaishiisa iyo wanaagyada uu leeyahay waa kiira waa hinaasa weeye gabadha muslimadda waxaa loo baahan yahay inay u hinaasto jidhkeeda oy uga hinaasto in indhaha raggu ay qabtaan oo arrinka noocaasiya ay ka dadaasho ninka muuminka waxaa looga baahan yahay inuu u hinaaso gabadhiisa iyo inantiisa oo markaasi uu noqdo mid ka santaagaya oo iska ilaalinaya in indhaha raggu ay qabtaan dumarkiisa iyagoo bilaa xijaab ah sidaa awgeed cali ibna abi taalib radia allahu canhu isagoo la hadlayay rag muslimiina wuxuu yidhi war waxay soo gaadhay dumarkiinu inay markaa cidhiidhiyaan ragga kufaarta ah suuqyada dhexdooda alaa takaaruun waar hinaasihi me miyaydaan hinaasay nimankiinani innahu laa khayra fi man laa yakaar khayr iyo wanaag kumuu hadhin buuhi cali bn abi taalib nimaan hinaas ahayn oo raallikaa gabadhiisoo qaawan inay banaanka u baxdo inantiisoo qaawan oo bilaa xijaabi raallikaa gabadhiisu inay ragga cidhiidhido raallikaa gabadhiisu inay laba nin dhexdooda fadhiisato markaa baska dhexdiisa ninkaasi markaa khayr kuma jiro waa dayuuskii uu tilmaamayey rasuulku sala allahu alayh wasalam ee reerkiisa iyo dadkiisa markaa raalli uga ahaa inay markaa xumaan ay sameeyaan maanta haddaad ragga u fiirsato waxaa laga yaabaa inaad aragto in yaroo ilaahay u naxariistay mooyaane raggiiyo dumarkoodii oon xijaabnayn ay la socdaan oo ragga ay salaamayaan ay gacan qaadayaan hablahoodii ay sidaa samaynayaan bal waxaa laga yaaba arrinka noocaasi inuu moodaayo faan iyo horumar iyo wanaag oo isaguba uu ku dhiiri gelinaayo xijaabkiiyo astuurnaantana wuu caayaayo ninka caynkaasi waxaa ka maqan khiiradiiyo hinaasihii iimaanka ayaa qalbigiisa ku yar ilaahay subxaana wa tacaala weynidiisii baa ka maqan ama ku yar ilaahay cabsidiisi ayaa qalbigiisa ku yar sida awgeed waxaa la gudboon inuu ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keeno intaa yar haddaynu ka tilmaano wanaagyada uu xijaabku leeyahay waxa aynu tilmaamaynaa xumaanaha iyo ceebaha xijaab la-aantu ay leedahay waayo shayga wanaaggiisa waxaa la gartaa marka la garto shayga ka soo horjeedaa xumaanta uu leeyahay nicmada aad haysato dareemi maysid ilaa haddii aad weydo waxaa dhacaya inaad garanaysa mooyaane xijaab la-aantu waa macsiya lilahi wa lirasuulih waa macsiyo gabadhu ay caasiyayso allah oo ay amar diiddo ku samaynayso khaaliqii abuuray oo ay diidayso amarka rasuulkii ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray qofka ilaahay caasiyaa naftiisuu dhibay ilaahay waxba ka qaadi maayo rasuulkana waxba ka dhibi maayo qaala annabiyu calayhi asalaatu wasalaam kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ila man abaa qaluu waman ya'baa ya rasuula allah qaala man aطaacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa rawahu lbukhaari can abi hurayra wuxuu yihi rasuulkeenu sala allahu alayhi wasalam ummadayda oo dhami jannaday gelayaan qofkii iska diida mooyaane waa la yaabo waxa la yidhi oo yaa janno diidaaya xageebaa uu ku nooliyay qofka sidaasi ee janno loo soo bandhigay diidaya wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayhi wasalam qofka i adeecaa jannada ayuu gelaya qofka iga amar qaadan waaye ee adeeci waayaana waa mid jannadii iska diiday ayatuha alkhtu lmuslima gabadha muslimadae sidee bay naftaadu ugu xasilaysaa adigoo rumaysan allah rumaysan nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam rumaysan maalinta aakhiree dambe rumaysan geerida iyo qabriga rumaysan jannada iyo naarta inaad israar ku samayso aad ku madax adeegto oo lagaa fujin waayo ilaahay waxaad ku caasiyeysada rasuulka ku caasiyeysa sala allahu alayhi wasalam oo ah xijaab la-aanta inaad ka tagto xijaabkii ilaahay kugu waajibiyey ilaahay jannadiisa miyaanad doonahayn miyaad ka maarantay ilaahay ciqaabkiisa miyaad u dulqaadan kartaa jidhkaagu miyuu u adkaysanayaa waxaan u malaynayaa jawaabtu inay tahay maya haddii jawaabtu ay tahay maya waxaa looga baahan yahay gabadha muslimadda inay ka fogaato waxaa keenaya inay jannadii weydo oo markaa ay ku bushaaraysato naar iyo cadaab iyo ciqaab xijaab la-aantu waxay keensanaysaa gabadha in la nacdalo ilaahay inuu nacdalo oy malaa'igta ilaahay nacdasho oo dadka mu'miniinta ee saalixiintii ay nacdalaan nacdasha macnaheedu waa in naxariista ilaahay laga fogeeyo wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayhi wasalam sayakunu fii aakhiri ummatii nisaa'un kaasiyaatun caariyaat calaa ru'uusihina kaasnimati lbukt alcinuuhuna fainahuna malcuunaat wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu alayh wasalam ummadayda aakhirkeeda iyo gebagabadeeda waxaa laga heli doonaa dumar waa kaasiyaat maryay gashan yihiin waana caariyaat waana qaawan yihiin macnaa maryo aan asturahayn bay gashan yihiin ama waa maryo gaagaaban oon jidhka oo dhan wada gaadhahayn ama waa maryo ku dhegan oo aan fadfaad iyo mid ballaadhan ahayn ama waa maryo khafiifa oo jidhkooda uu ka dhex muuqanayo madaxyadoodu rasuulku sala allahu alayh wasalam sifaynaya oo waxa uu leeyahay geela hays kale ama janjeer kale geelaasoo kale ayaad madaxooda moodaa saa markaa timahooda ayay kor u xidhayaan oo kor ay u taagayaan waana arrin aan u banaanayn gabadha muslimadda ah sidaas oo kale waxay samaynayaan iyagoo madaxooda waxyaabo kale ku xidhay bay baxayaan alcinuuhuna fa inahuna malcuunaat wuxuu leeyahay nebi maxamed sala allahu alayh wasalam nacdala kuwa nacdala macnaheedu waa maxay waxaad ku habaartaan inuu ilaahay naxariistiisa ka fogeeyo fa inahuna malcuunaat waa kuwa ilaahay naxariistiisa laga fogeynayo buu leeyahy nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam gabadha muslimadda ahi haddii ay tahay mid caaqilada oo caqli leh sidee bay markaa u samaynaysaa wax keensanaya in ilaahay naxariistiisa laga fogeeyo maxay kuu taraysaa mara aad istidhi ku xaragood oo ilaahay naxariistiisa kaa fogeynaysa oo ilaahay ciqaabkiisa iyo cadhadiisa kuu sababaysa tabarujka iyo xijaab la-aantu waa kabiiratun muhlika waa dembi weyn oo lagu halaagsamaayo wuxuu ihi rasuulku sala allahu alayh wasalam laba qof xaalkooda ha waraysan bimacnaa way halaagsameen labadaa qof waxaa ka mid a gabadh ninkeedu uu ka maqan yahay wax allaale wixii ay u baahnayd uu u dhammaystiray xataa inay baxdo wax ku kalifayaa aanu jirin oo tabarajat tabaruj aljaahiliya banaanka u baxday oo isbandhigtay oo xijaabkii ka tagtay arrinkeeda ha waraysanin waa mid halaagsantay buu uhi rasuulku sala allahu alayh wasalam rasuulku dumarka markuu baycada ka qaadayey ee islaamnimada uu kula ballamayay iyo toosnaanta waxaa ka mid ahaa waxyaabaha uu kula ballamay walaa tabarajii tabaruja aljaahiliyati aluulaa ha banbixin oo ha isbandhigin jaahiliyadii islaamka horteed sidii ay samayn jireen markaa tabarujka oo ah xijaab la-aanta waxa uu la xidhiidhiyey rasuulku sala allahu alayh wasalam kabaa'irta iyo dembiyada waaweyn sida shirkiga iyo tuugada iyo zinada iyo carruurta oo la laayo iyo been abuuradka iyo baroorta la baroorto marka qof uu dhinto ee musiiba ay timaado taasina waxay tusinaysaa xijaab la-aantu inay tahay dembi weyn oo kabiira ay tahay ma og tahay walaashayda muslimadda ay xijaab la-aantu inay ka mid tahay sifaatu ahli naar ahlu naarka sifaadkooda miyaad jeceshaha ahlu naarka in meel laydinku soo wada ururiyo inaad meel wada gashaan in ilaahay subxaana wa tacaala si uu idin wada eego inuu ilaahay si idinla wada hadlo miyaad jeceshahay in ahlu naarka lagugu tiriyo miyaad jeceshahay si aanay arrintaasi u dhicin iska ilaali xijaab la-aanta xijaabo xijaabka sharciga ah ee kitaabka ilaahay uu ku faray iyo sunnada nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu leeyahay nebigeenu xadiidka imaamu muslim uu warinayo can abi hurayra sinfaani min ahli nnaari lam arahuma qawmun macahum siyaatun ka adnaabi albaqar yadribuuna biha annaas laba kooxood oo ahlu naarka ka mida maan arag buu ihi rasuulku sala allahu alayh wasalam indhahaygumay qaban oo layma tusin hase ahaatee way iman doonaan qolada hore waa rag sita jeedal jeedalkaasi oo lo-da dubkeedoo kalea oo dadka ay la dhacayaan iyagoo dulminaaya oo xaqdarra ayaa dadka ay ula dhacayaan qolada labaadna waa wa nisaa'un kaasiyaatun caariyaatun mumiilaatun maa'ilaat ru'uusuhunna ka asnimati lbukti almaa'ila qolada labaadna waa dumar waa kaasiyaat dhar bay gashan yihiin haddana way qaawan yihiin bimacnaa dhar aan asturahayn bay gashan yihiin waa xijaab aan dhammaystirnayn waa kuwa xaqii ka leexsan dadkiina xaqii bay ka leexinayaan oo raggiina way fitnaynayaan laba dembi bay dusha u riteen iyagoo ilaahay ka amar qaadan waayey oo yidhi samicnaa wacasaynaa ilaahay waanu ku maqallo waanu ku diidna bay yidhaahdeen iyagoo raggiina fitneeyey oo markii ragga quruxdooda ay ka qarin waayeen sabab u noqday ragguna inay fitnoobaan oo xaqa markaasi ay baalmaraan laa yadkhulna aljanna walaa yajidna riixaha labadaa kooxood janno geli maayaan buu ihi nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam urteeda iyo udgoonkeedana heli maayaan wa ina riixaha la yuujadu min masiirati kada wa kada meel fogna urta jannada waa laga helaa macnaa jannada xataa u dhowaan maayaan qofka janno geli waayo xaggee buu gelaya laba daaroodun baa jira fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir qofka janno waaya waa naar qofka naar ka badbaadaana waa janno meel udhaxaysa markaa labadaasi ma jirto gabadha muslimadda ahi sidee bay ugu xasilaysaa ama ay uga raali noqonaysaa nolol gebagabadeedu ay tahay naar muxuu kuu tari doonaa dhar aad ku xaragooto oo naar markaa ku gubta oo kugu ololasho noqdo markaa yawma alqiyaama waxaan la hadlayaa dumarka muslimaadkaa ee baryahan dambe xidha dharka lagu magacaabo ama loo bixiyo dhajiska waa dharka ku dhegan dumarka xidhanaya maryahaasi ku dhegan ee banaanka iyo suuqa ugu baxaaya kuwa xidhanaya duruucda khafiifka iyo shalmadaha yaryar ee suuqa u baxaaya kuwa timahooda qaawinaya ma naar baad doonaysaan dumarka muslimaadkaayow arrinkaasi naar buu sababaya maxay kuu tari xarraga ay naari ka dambaysaa daartan adduunyada waa mid safar laga yahay waa lagu sii dhaxaya yaanay ku hodin yaanay ku dagin aakhiraa dambayso qabri baa kaa dambeeya aakhirana wixii aada shaqaysata ayaad la tegaysaa markaa dhaldhalaalka adduunyadu yaanu ku dagin ilaahay raalli ahaanshihiisa ha ku waayin oo ilaahay jannadiisa ha ku waayin cadaabka ilaahay iyo ciqaabkiisa naftaada ka badbaadi oo ka iibso tabarujka iyo qaawanaantu waa sawaad wa dulmatun yawma alqiyaama waxaa laga yaabaa dumarku inay ku dadaalayaan dhar iftiimaya oo dhalaalaya inay xidhaan muxuu taray haddii aakhiro mugdi uu kugu noqonayo oo jidka siraad markaad marayso leedhaku ay kaa baktiyayaan waxaa laga yaabaa in lagu dadaalo dhar udgoon in la xidho banaanka loola baxo dharka caynkaasi muxuu tari hadduu aakhiro noqonayo ka mid aad iyo aada u qadhmuun oo aan urtuus urtiisa aan loo soo dhowaan karin waxaa laga yaabaa dumarku inay leeyihiin dharka caynkaasi iyo raaxa ku jirta raaxa cadaab ka dambeeya maxay tari doontaa qofka muslimka waxaa loo baahan yahay inuu tacaqulo oo uu fikiro oo arrimaha miisaankooda xaqa uu saaro xijaab la-aantu waa nifaaq nebi maxamed baa sheegay sala allahu calayhi wasalam waayo gabadha iyadoo sheeganaysa iimaan ayaa haddana waxay muujinaysaa wax iimaankii khilaafsan waayo xijaab la-aantu iimaankay khilaafsanta wuxuu ihi rasuulku khayru nisaa'ikum alwaduud alwaduud alwaluud dumarkiina waxaa u khayr badan gabadha kalgacaylka badan ee markaa taranka iyo dhalmada badan ninkeeda iyo ilmaheeda jecel ee ka warhaysa waxa uu leeyahy rasuulku sala allahu alayh wasalam idaa idaa ida ittaqayna allah waa haddii ilaahay ay ka cabsadaan dumarka sifaadkaa leh wa sharu nisaa'ikum almutabarijaat almutakhayilaat wahuna almunaafiqaat laa yadkulu ljannata minhuna ilaa mithlu lguraabi alacsam rawahu albayhaqi bisanadin saxiix wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu alay wasalam dumarkiina waxaa u shar badan oo u khariban kuwa mutabarijaadka kuwa bilaa xijaab soconaya oo dharkii ilaahay ku waajibiyey ka tegey mutakhayilaadka kuwa kuwa isqaadqaadaya isruxaya marka suuqyada ay marayaan wa huna almunaafiqaat buu leeyahy nebi maxamed sala allahu alay wasalam kuwaasi iyaga ayaa ah kuwa munaafiqaadkaa xaqiiqatan oo iimaankii dhabtaha markaa qalbigooda aanu gelin waayo iimaankii dhabtaha hadduu qalbigooda galay arrinka noocaasiya waa u diidi lahaa jannada dumarkaa ka geli maaya buuhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa markaa tukaha galaasha leh in leeg mooyaane macnaa tukaha galaasha lihi tukayaasha kale waa ka yaryahay markaa dumarka jannada gelaya dumarka markaa naarta gelaya waa ka yaryihin kuwa naarta gelaya ayaa fara badan waxaa rasuulku sala allahu alayh wasalam uu tilmaamayaa xijaab la-aanta iyo qaawanaanta caynkaasi inay sababtay inay dumarku noqdaan kuwa ahlu naarka ugu fara badan ahluljannahana markaasi ugu yar xijaab la-aantu waa sunnatun ibliisiya waa ibliis waddadiisii weeyaan haddaynu u fiirsanno qisada dhex martay nebiyullaahi aadam iyo hooyadeen xaawa iyo ibliis waxaa qisadaasi ayna tusinaysaa sida ilaahay uu inooga warramay sida uu ugu dadaalay ibliis sidii cawradooda bannaanka u dhigi lahaa maryahoodana uu uga bixin lahaa xumaan xumaantana uu u faafin lahaa waxay tusinaysaa arrinkaasi inay tahay hadaf iyo yool iyo bartilmaameed shaydaanku uu leeyahay iyo ibliis ilahay wuxuu i يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون waxaa ilaahay u leeyahay nebi aadam carruurtiisiiyey shaydaanku yaanu idin fitnaynin yaanu markaasi karkaarka idin weydaarinin labadiinnii waalid sida jannada uuga soo saaray waxaa ilahay u leeyahay dharkoodu ka siibayey si cawradooda iyo xumaantooda u tusiyo u muujiyo waxaa markaa taasi ay tusinaysaa dharka oo la dhigo iyo xijaabka oo laga tagaa inay tahay shaqadii shaydaanka oo la qabanayo oo shaydaanku wuxuu jecel yahay qaawanaanta raalli kama aha markaa asturnaanta shaydaanku isaga ayaa hormood u ah dadka ku baaqayo in xijaabka la iska daayo bal dacwada iyo yeedhmada noocaasi isagaa mu'asiska ah shaydaanka ayaa aasaasay cid kasta oo arrinka noocaasiya ku baaqda ama dadka u qurxisaana shaydaan shaqaalihiisa ayaa ay ka mid yihiin shirka shirkadiisa ayaanay ku jiraan xijaab la-aantu walaal waa fasaad fi lard ilaahay tabaaraka wa tacaala dhulka wuu islaaxiyo wuu hagaajiyey waxyaabaha uu ku hagaajiye waxaa kamid a tawxiidka waxaa kamid a in ambiyada la raaco waxaa kamid a asturnaanta iyo xishmada iyo xishoodka ilaahay dhulka uu hagaajiye in la kharibaa waa xaaraan ilaahay wuxuu uhi walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha war dhulka inta ilaahay uu hagaajiyey kadib ha kharabina ha kharibina oo xumaan ha ku faafinina waxa ilaahay uu ku tilmaamay dadka xunxun wayascawna fi lardi fasaada dhulka dhexdiisay fasaad la wareegayaan xijaab la-aantu waa fasaad aada iyo aada u weyn gabadhii ayaa fasaad ay ku tahay raggiibay fasaad ku tahay mujtamac oo dhan ayaa fasaad iyo kharibnaan marka ay usoo jiidaysa sidaa awgeed ayaa cadowga islaamku yuhuud iyo nasaara waxa ay fahmeen meelaha mujtamaca muslimkaa lagala dagaalami karo ee laga burburin karo akhlaaqdiisa iyo qiyamkiisa inay kamid tahay dumarka in la qaawiyo oo dumarka banaanka loo soo saaro xijaab la-aan sidaa awgeed ba arrinka noocaasiya ku dadaaleen oo ay ku bixiyeen markaa shay kasta oo qaaliya dhib kastana ay u mareen marka waxaa loo baahan yahay dumarka muslimaadka ahi inay ilaahay yeedhmadiisa ajiibaan oo ay aqbalaan inay ajiibaan dacwada iyo yeedhmada nebi maxamed sala allahu alayh wasalam oo aanay ajiibin yeedhmada yuhuudda iyo nasaarada kafarada iyo shayaadiinta iyo maradada xijaab la-aantu waa jaahiliya waa aqoon darra weeyaan waa qofka oo ilaahay jahli kaga sugan waayo gabadho hadday garanayso ilaahay weynidiisa dee ilaahay way ka amar qaadan lahayd oo xijaaba kamay tagteen garasho la-aan ilaahay weynidiisa aanay si dhaba u garanahayn oo aanay dareensanayn baa xijaab la-aanta keentay sa awgeed ba ilaahay wuxuu uhi walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa dumarow ha isbandhigina xijaabkana ha ka tegina sidii jaahiliyadii hore ay ahayd islaamka horti sidii dumarku ay ahaayeen oo intay isqurxiyaan oo dhar dhalaalaya oo markaa bukuur iyo tiib la mariye ay gashadaan sidii banaanka ay ugu bixi jireen idinku ha samaynina sidaa sifadaa xun ilaahay waa idinka tahire iska ilaaliya xijaab la-aantu waa xayawaaniya waxaa laga yaabaa sifadaa inaad ka yaabtaan waa tashabuhun bilxayawaan waa isu ekaysiin qofku isu ekaysiinayo xayawaanka waayo xishoodka laga xishoodo qaawanaanta iyo waxa weeyaan cawradu inay muuqataa waa mid ilaahay subxaana watacaala uu ku beeray dabeecadda insaanka iyo fitradiisa sidaa awgeed ilaahay subxaana watacaala waxa uu tilmaamayaa nabiyullaahi aadam iyo xaawa markii shaydaanku macsiyadii u qurxiyey macsiyadaasi ay sababtay inuu dharkooda uu ka daato oo qaawanaan markaasi ay u baxaan inay markiiba markaa u dhaqaaqeen inay isku asturaan caleentii kaynta watafiqaa yaksifaani calayhima min waraqi aljanna waxa ilaahay uu leeyahay qaawanaantii raalli kamay noqon ibni aadam kaleo la joogay oo markaa daawanayey oo cawradooda ay ka qarinayeen meesha muu joogin laakiin qaawanaanta in la iska ilaaliyo oo asturaadda lagu dadaalo ayaa kamida sifaadka wan wanaagsan ee ilaahay ibni aadamka uu ku beeray sidaa awgeed markiiba waxay u dhaqaaqeen inay cawradooda markaasi asturaan oo caleentii kaynta ay ku asturaan markii wax kale ay waayeen qaawanaantu waa dhaqan iyo abuur ilaahay xayawaanka uu ku abuuray sidaa awgeed xayawaanaadku weligood weligoodba waxa aan kuwa qaawan laga bilaabo markuu ilaahay abuuray khilqada iyo abuurka noocaasiyana marnaba iskamay bedelin haddaba qofka muslimka ahi haddii uu asturaadii ibni aadamka lagu beeray ilaahayna uu faray uu ka tago waxay noqonaysaa darajadii insaaniyada inuu hoos uga dhaco oo uu noqdo mid markaa u iisho o u leexday xaggii markaa dhaqankii xayawaanka xijaab la-aantu waa shar duulduulaya gabadha ayay shar ku tahay oo gabadha lafteeda xijaab la-aantu fitnay ku tahay dhibaato iyo fasaad fara badan oo xijaabku ka celin lahaa bay usoo jiidaysa mujtamaca ayay fitno ku tahay zinada iyo xumaanta oo faafta ayay xijaab la-aantu sabab u tahay xijaab la-aantu waxay sabab u tahay raggu inay dembaabaan oo ay eegaan markaa dumarkii oo qaawan oo bilaa xijaab ah xijaab la-aantu waxa ay sabab u tahay in mujtamaca akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisu markaa ay fasahaado marka walaalayaal xijaabka wanaaggaa lihi ma mid laga tagaabaa xijaab la-aanta xumaanta iyo foolxumadaa lihi ma mid loo dhawaadaabaa waxaa loo baahanya markaa gabadha muslimadda ah ee dareentay wanaagga xijaabku uu leeyahay iyo xumaanta xijaab la-aantu ay leedahay inay ilaahay subxaana watacaala uhoggaansanto oo ay tidhaahdo samicnaa wa atacna ilaahay waanu ku maqallay oo waanu ku yeellay waanu ka amar qaadanaynaa siday ahaayeen dumarka muslimaadka waxay leedahay caaisha radia allahu canha aayadda ilaahay ha u naxariista dumarkii ansaarta markii ay soo degtay aayaddii xijaabku waxa ay jeexeen bay leedahay maryahoodii oo khimaar ay ka dhigteen may odhan aayaddii soo degtayo waanu maqallo waanu aragnaaye bal horta maalmaha aanu soo talanayno maryo ama aanu maryo helayno waanu iska sii xijaab la-aanayna ee markiiba aayadda markii ay maqleen oo raggoodu guryaha ay ku noqdeen oo u sheegeen aayaddaasi inay soo degtay يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما waxaay markaa bilaabeen inay xijaabtaan subixiina waxay soo baxeen iyadoo markaa madaxooda aad moodo sida tukahoo kale bimacnaa xijaab iyo maryo madmadow ayaa ay xidhnaayeen haddaba waxaa loo baahan yahay gabadha muslimadaahi inay isweydiiso maxaa xijaaba waayo waxaa laga yaabaa gabadhu inay raalli iskaga noqoto dharka ay xidhan tahay oo ay tidhaahdo intaniba waa xijaab maxaa iga muuqdo soon igan asturan waxaa muhim markaa gabadhu inay ogaato shuruudda looga baahan yahay xijaabka sharciga ee ilaahay wayna faray si kaasi marka ay u xidhato haddii marka ay wax ka dhiman yihiin ay u dhamaystirato xijaabka shuruudda looga baahan yahay waxaa kamid a inuu noqdo mid jidhka oo dhan asturaaya oo gabadha meelina aanay ka muuqan marka laga reebo wejigeeda iyo labada gacmood inta hore oo iyagoo aan kamid ahayn markaa cawrada gabadha sida raajixa iyaga laftooda inay qarisaano waa mid sunnaa oo mustaxaba oo ajar iyo wanaag ay ku helayso waayo ilaahay wuxu uhi walaa yubdiina ziinatahuna ilaa ma dahara minha dumarku quruxdooda yaanay muujinin ha asturaan oo ha qariyaan wixii markaa muuqda iyagoon u qastiyin mooyaane waxyaabaha muuqanaya waxaa kamida wejiga iyo kafeynka waxaa kamida waxyaabaha markaa dumarku iyagoon u qastiyin ka muuqanaya kuwaa loo qaban maayo laakiin iyagu marka hore quruxdooda marka ha asturaan xijaabka markaa jidhkooda oo dhan ha kusii daayaan rasuulka sala allahu alayh wasalam markii uu ka hadlay dharka ragga umu salama waxay tidhi fa kayfa tasnacu nisa markuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam raggu yaanay maryahooda dhaafinin kuraanta oo isbaalka ha iska ilaaliyaan dumarkii maxay yeelayaan bay tii maxay ku samaynayaan xaynkoodii iyo maryahan markaa kuraanta ka hooseeya qaala yurkiina shibra wuxuu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam taaka hoos ha u dhigaan waa taaka ka bilaabmaysa nisfu saaqa dhudhunka bartankiisa faqaalat idan tankashifu aqdaamuhuna haddii sidaa ay sameeyaan gomadahoodi iyo lugaha hoose ayaa muuqanaya bay tiri qaala fa yurkiinahu diraacan walaa yazidna calayh wuxuu ihi rasuulku sala allahu alayh wasalam haddaba hoos ha u dhigaan dhudhun dhudhunkaasi waxa uu ka bilaabmayaa lugta dhudhunkeeda bartankiisa ayuu ka bilaabmaya halkaa laga bilaabo dhudhun hoos ha u dhigaan bu uhi rasuulku sala allahu alay wasalam walaa yazidna calayh yaanay kordhinin markaa rasuulku sala allahu alay wasalam muxuu diidaya wuxuu diidaya xijaabkii gaabnaa ee markaa aan gaadh ahayn lugaha gabadha eean astur ahayn waxaa kaloo rasuulku diidayaa guluwiga iyo xadgudubka oo markaa diraac in ka fara badan gabadhu inay markaa jiiddo ama hoos ay u dhigtaa mid banaan maaha waa guluwi iyo xadgudubtaasi aan loo baahnayn guluwigana looma baahna iyo xadgudubka gaabinta iyo gaboodfalkuna mid loo baahan yahay maaha xijaabka shuruuddiisa waxaa kamid a inuu noqdo maro qara leh oo markaa gabadha jidhkeedii aan laga dhex arkahayn waayo ujeeddada xijaabka laga leeyahay waa inuu gabadha asturo haddii maradii ha iskaba weynaatee ay khafiif tahay oo gabadha markaa jidhkeedii laga dhex arkaayo waxa ay noqonaysaa maradaasi mid aan xijaab ahayn rasuulkuna sala allahu alayh wasalam wuxuu tilmaamay in ummadiisa ay ka mid noqon doonaan nisaaun kaasiyaatun caariyaat dumar dhar gashan qaawanna culimadu marka ay fasirayaan xadiidka sida ibnu cabdilbar oo kale waxay leeyihin xadiidka macnihiisu waxa weeya waa dumar xidhan maryo khafiifa maryahaasoo markaa jidhkooda uu ka dhex muuqanayo oo jidhkooda aan astur ahayn ama waxa ay xidhan yihiin maryo markaa cidhiidhiya markaa maradu waa inay noqoto maro qaro leh oo gabadha jidhkeeda asturayso jidhkeeda aanu ka dhex muuqan ahayn waxaa kaloo shuruuddii kamid a maradu waa inay noqoto mid ballaadhan oo gabadha xubnaheeda aan ku dheganayn bimacnaa aan sifayn ahayn haddii gabadha markaa maradu xubnaheedii ay sifaynayso lafaheedii markaa ay muujinayso taasi xijaabkii loo baahnaa maaha waayo marka gabadha xijaabka lagu waajibiyey ujeeddada laga leeyahay maaha in markaa jidhka midabkiisu inuu qarsoomo ee ujeeddada laga leeyahay jidhka markaa jismigiisa ama xajmigiisa raggu ay ku fitnoobayaan inuu qarsoomo ayaa loo baahan yahay sidaa awgeed waxa uu leeyahay usaama ibnu zayd rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu i siiyey maro qibtiya oo kasiifa ah maro markaa maryaha masar laga keenaa maradaasi oo qaro weyn laakiin maradaasi ha qaro weynaatee waxay ahayd mid cidhiidhi ah dabeeta rasuulku sala allahu alayh wasalam gamaradaa markuu isiiye gabadhaydii baan siiyey waxaa rasuulku sala allahu alayh wasalam maalin dambe uu igu yidhi war maradii aan ku siiyey meeday waxaan idhi buu leeyahay usaama ibnu zayd gabadhaydii ayaan maradii siiyey wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam haddii gabadhaada maradaasi aada siisay maradaa markaa maro kale hoosteeda ha mariso fa innii akhaafu an yas an yasifa xajma cidaamiha waxa aan ka baqanayaa maradaasi inay sifayso gabadha xajmiga iyo qarada lafaheedu ay leeyihiin waxaa markaa xadiidku ina tusinayaa in maryaha sifaynaya gabadha jidhkeeda ee ku dheggan ee xubnaheedii markaa muujinaya inay yihiin kuwa xaaraam oo inay xidhato aan loo baahnayn saxaabiyadda la odhan jiray asmaa asmaa binta abi bakr ayaa waxaa dhacday inan ay dhasho almundir ibnu zubayr la odhan jiray ayaa ciraaq ka yimi wuxuu u keenay markaa maryo maryahaasi markii loo geeyey iyadoo indhala way taabatay markii ay taabatay waxay tidhi uffin bimacnaa waa hadal tusinaaya inaanay raalli ka ahayn maryahaasi rudduu caleyhi kiswatahu maryihiisan u celiya maryihii markii loo celiyey inankeedii waa dhibsaday waxaanu ku uhi hooya maryahani laa yashifu cawradu ka dhex muuqan mayso qaalat inaha in lam tashif fa inahaa tasif haddii maryahan markaa cawradu aanay ka dhex muuqan ahayn cawradii markaa ayay sifaynayaan oo jidhka ayaa maryaha caynkani markaa ay ku dhegan yihiin xijaabka waxaa ka mida shuruudiisa inaanu isaga laftiisu qurux noqon waayo in quruxda lagu qariyo ayaa loogu talagalay haddii isagii qurux uu noqdo markaa isaga laftiisii ayaa lagu fitnoobaya ilaahayna wuxuu uhi walaa yubdiina ziinatahunna dumarkii quruxdooda yaanay muujinin quruxdii abuurka ahayd yaanay muujinin quruxdii kale markaa maryaha iyo waxa la ismariyo ahaydna yaanay muujinin iyada lafteeda markaasi ha qariyaan marka ma banaano gabadha muslimadda inay xidhato maryo qurux badan oo dhalaalaya oo la midaba markaa dadka soo jiidanaya indhuhuna markaasi ay jalleecayaan sidaasi awgeed ayaa gabadha muslimadda ah waxaa xaaraan ka ah inay xidhato markaa xijaab ha ballaadhnaado ha qaro weynaado qurux badan arrinka noocaasi waa midaan laga ogolayn waxaan laga ogolayn in xijaabkeeda ay baldhamaan dhalaalaysa ku tasho waxaan laga ogolayn in markaa niqaabkeedu uu noqdo mid midabo kaloo kala duduwani ay ku talan yihiin oo qurux markaa looga dhowaanayo arrinka caynkaasi waxay tilmaameen a'immadu in kabaa'irta iyo markaa dembiyada waaweyn uu ku tirsan yahay oo uu ka mid yahay waxaa laga yaabaa dumarku in xijaabka laftiisa markaa qurux ay u eegaan oo heblaayo xijaabkani ma qurux badan yaha bal iga eeg inuu arrinku noqdo ama xijaabka quruxdiisa la ysugu faano xijaabku maaha wax lagu xaragoonayo waa wax loogu talagalay in qurux lagu qariyo gabadho haddii markaa xarago iyo qurux ay doonayso marka ay dumarka oo qura dhex joogto iyo marka maxaarimteeda ay dhex joogto markaa ha ha xidhato dharka quruxda leh quruxdoodana markaasi ha muujiso waa xijaabka shuruuddiisa ka mid a inaanu noqon mid la mariyey wax udgoon cadar ama mid markaa bukuur iyo uusi lagu shiday waayo arrinka noocaasi wuxuu ka mid yahay sifaadkii dadka jaahiliga ahi ay lahaayeen islaamkuna guud ahaan waa diiday sifaadka caynkaasiya gaar ahaana rasuulka sala allahu alayh wasalam axaadiis badan baa ka soo aroortay oo diidaysa gabadhu inay baxdo iyadoo marsatay wax udgoon abu hurayra radia allahu canhu waxaa la kulantay gabadh masaajidka ku socota oo udgoon fara badani markaa uu ka soo baxayo wuxuu idhi addoontii ilaahay ma masaajidkaad doonaysa waxay tidhi haa waxau idhi oma masaajidkaa tiibkan iyo udgoonkan aada usoo marsatay waxay tidhi haa wuxuu idhi naa oradoo noqo soo maydho waxaan maqlay rasuulka sala allahu alayh wasalam oo leh maa min imra'atin takhruju ila almasjid tacsifu riixaha fayaqbalu allahu minha salaatan xataa tarjica ilaa beytiha fatakhtasil waxaan maqlay rasuulka sala allahu alayh wasalam oo leh ma jirto gabadh masaajidka u baxaysa oo markaa ur udgooni ay ka soo baxayso hadday jirtana ilaahay gabadhaa salaad ka aqbali maayo salaaddii laga aqbali maayo waayo fitna ayay la socotaa looma baahna qofku isagoo wanaag doonaya inuu waddadii markaa ka dhigto waddo xun wanaaggaa usii maraayey ilaa ay noqoto gurigii ay ku noqoto ay iska soo maydho waxaa kaloo rasuulku sala allahu alayh wasalam uu yidhi ma jirto gabadh cadar iyo udgoonisa soo marisay oo fa marat biqawmin liyajiduu min riixiha qoom soo martay si udgoonkeeda ay u helaan hadday jirtana fa hiya zaaniya rasuulka ale sidaa sala allahu alayh wasalam macnaa ficilka ay samaynaysaa maaha ficilkii dumarka cafiifaadka ee dhowrsoon waa ficilkii dumarka xunxun markaa lagu yaqaanay gabadha muslimadii markaa waa inay ka dheeraato arrinka caynkaasi ah rasuulku sala allahu alayh wasalam dumarka waa uu u diiday inay masaajida yimaadaan iyagoo markaa wax udgoon soo marsaday waxaa arrinka caynkaasiya cillo iyo sabab rasuulku sal allau alay wasalam uu uga dhigay inuu arrinkaasi markaa fitno uu noqonaayo markaa dumarkii masaajidka tegaaya haddii loo diiday inay udgoon ismariyaan maxaad umalaynaysaa kuwii markaa xaafadaha tegayey ama kuwii suuqyada tegaayey ama kuwii meelaha wax lagu iibiyo tegaayey iyaga in loo diido laga xaaraantimeeyo ayaa markaasi u mudan oo kaba sii habboonba tii masaajidka tegaysa cibaadada doonaysa in loo diido oo markaa laga mamnuuco waxaa muhima dumarku saas oo kale inay iska ilaaliyaan marka ay baxayaan inay isticmaalaan saabuunta markaa leh cadarka udgoon oo markaa udgoonkeeda uu ku hadhaayo gabadha sidaas oo kale inay dumarku kaxaystaan carruur yar yar oo cadar udgoon ay u mariyeen waayo arrimaha noocaasi waxay la mid yihiin uun in gabadha iyada lafteedu ay marsatay waayo rasuulku sala allahu alayh wasalam muu odhan inay gabadha lafteedu marsato ayaa mamnuuca ee wuxuu tilmaamay gabadha urta udgoonku inay ka soo baxdaa inay tahay mid mamnuuca oo aan loo ogolayn ama iyadu ha ismariso ama shay ay sidataa markaa shay ay sidato ha mariso ama ilmo ilmo yaray wadato ha mariso ama waxa weeyaan ha noqoto mid cadarka laftiisii sidata oo udgoonkiisii markaa uu soo baxaye waxaa muhima iyaduna in dharka dumarku ay xidhanayaan inaanu u ekaan dharka ragga waayo rasuulku sala allahu alayh wasalam waa nacdalay gabadha ragga isu ekaysiisa waa nacdalay ninka sidaas oo kale xidha in dharka dumarka iyo gabadha xidhato markaa dharka nimanka waxaa laga yaabaa dumarka qaarkood inay surwaal xidhaan ama inay jaakeed xidhaan arrinka caynkaasi inay wanaag iyo horumar moodayaan fi lxaqiiqa wanaag iyo hor horumar maaha waa dibu dhac arrinka caynkaasiina waa foolxumo waa dhaqan darro waana diin darro waana arrin markaa qofku dadka agtoodana aanu qiimo kaga yeelanahayn ilaahay subxaana watacaala agtiisana aanu qiimo kaga yeelanahayn ilaahay naxariistiisana uu kaga fogaanayo dumarka muslimaadka ahi maryaha ay xidhanayaan waa inaanay u ekaan maryaha ay xidhaan dumarka kaafiraadka ah waayo ilaahay waa inoo diido waa inaga mamnuucay kuwa kufaarta ee gaaladaa inaynu markaa isu ekaano waxaanu ihi rasuulku khaalifu lmushrikiin khilaafa kuwa mushrikiinta ah marada ay xidhanaysa gabadha muslimadda ahi waa inaanay noqon thawba shuhra mara caan ah oo dadkao dhami indhaha ay kusoo taageen waa inaanay noqon maraduna waxa ay ku caanbixi kartaa inay tahay marada dadku ay xidhaan mid ka wanaagsan ama inay tahay mid markaa ka hoosaysa marada caynkaasi ah ee ragga markaa indhahooda soo jiidanaysa gabadha muslimadda ahi waa inay iska ilaaliso haddii intaa markaa aan kaga baxo in shuruudda xijaabka looga baahan yahay waxaani yar dul dul marayaa mukhaalafaadka dumarku ay ku dhacaan marka ay baxayaan mukhaalafaadka waxaa ka mid ah inay dumarku baxaan biduuni xaaja iyadoo baahi keensatay inay baxaan meesha aanay oolin ilaahay wuxuu ihi waqarna fii buyuutikunna dumarow gurigiina ku nagaada dumarku waa inay gurigooda ku nagaadaan dumarkooda inay gurigooda ku nagaadaan ayaa u nabadgelyo iyo xifdi badan una markaa wanaagsan bixitaanka inay farabadiyaan maaha siday ahayd caadada ahluljaahiliya dumarku waa inay baxaan uun haddii xaajo ay u baxayaan iyo baahi baahidaa markay u baxayaanna waa inay xidhaan xijaabkii marka aynu soo tilmaanay waxaa markaa lagu yidhi sawda oo ka mid ahayd aswaaju nabiyi sala allahu alayh wasalam miyaanad xajin ahayn ama miyaanad cumraysan ahayn sida dumarkii kale nebiguba ay sameeyeen waxay tidhi anigu waan xajiyey waanan cumraystay laakiin ilaahay baa wuxuu amray inaan gurigayga ku nagaado wallaahi gurigayga ka bixi maayo ilaa aan dhimanayo maydkayga laga saarayo fa wallahi maa kharajat min baabi xujratiha xataa ukhrijat bijanaazatiha waxa uu leeyahy moxamed ibnu siriin wallahi gurigeeda kamay bixin ilaa janaasadeedii iyo maydkeedii markaa gurigeedii iyo qolkeedii laga soo saaray markaa dumarka muuminaadkii lilxaajun waa inay u baxaan wuxuu ihi rasuulku ina allaha adina lakuna an takrujna lixawaa'ijikuna ilaahay wuxuu idiin ogolaaday inaad baahidiina u baxdaan waxaan baahiha inay gabadha muslimadda ahi ay u baxda maaha bal dhegayse wuxuu leeyahy cabdullaahi ibnu mascuud ina almar'ata cawra buu yihi gabadhu waa cawro wa inaha idaa kharajat min beytiha istashrafaha shaydaan gabadhu haddii gurigeeda ay ka baxdo shaydaanka ayaa markaasi isku ladha oo dadka ku fitnaynaya fa taqulu waxay odhanaysaa maa ra'aanii axadun ilaa acjabtuhu wallahi mid kastoo aan waddada kusoo maray waan cajabgeliyey markuu arkay dherarkayga iyo quruxdayda iyo sida aan u soconaayey wa aqrabu maa takunu ila allah idaa kaanat fii qacri baytiha gabadhi waxay ilaahay ugu dhowdahay buuhi cabdillaahi bnu mascuud marka gurigeeda ay laasimto markaa dumarkan iska baxaya shawaaricda iyo suuqa iska tegaayo macno darro ama markaa iska wareegaya xaafadaha isaga wareegaya faa'iido darro mid loo baahan yahay maha gabadha asal waxa waa inay gurigeeda ku nagaato marka baahi ay keentana si aadaabtii islaamka waafaqsan waa inay u baxdo waxaa la diiday xataa bal waxaa la fadilay dumarku inay guryahooda ku tukadaan oo rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam wa buyuutuhunna khayrun lahunna dumarka guryahooda u khayr badan waa dumarkii salaada u baxaya ayaa waxaa la leeyahy waxaa u khayr badan inay guryahooda ku tukadaan maxaad umalaynaysaa markaa tii aan salaad u baxahayn ee wax kale markaasi ubaxay u baxaysay waxaa ka mid a mukhaalafaadka loo baahan yahay dumarku inay iska ilaaliyaan oo ay markaasi ka fogaadaan marka ay baxayaan inay xidhaan kaba dhaadheer kabahaasi oo sababaya inuu gabadha miisaankii ka lumo dabeetana gabadha ay liicliicdo liicliica caynkaasi waxa uu soo jeedinayaa markaa ama uu soo jeed soo jiidanayaa indhaha ragga fitna ayaa markaa uu sababaya arrinka caynkaasina waxa uu ka mid yahay tabarujka iyo bambaxa dumarka loo diiday gabadhu marka ay baxdo waa inay iska ilaaliso ragga inay markaa kula hadasho hadal jilicsan oo ragga markaa qalbigooda uu buko ee iimaanku qalbigooda uu ku yar yahay ay damcayaan ilaahay tabaaraka watabaraka wa tacaala waxau ihi falaa takhdacna bilqawl fayatmaca aladii fii qalbihi marad dumaro ha jilcinina hadalka waxaa dhacaysa kii qalbigiisu markaa uu bukay inuu hadalka markaa aad jilcisaan uu damaaciyo sidaas oo kale walaalayaal waxaa loo baahan yahay gabadha muslimadda ah haddii xijaab dheer markaa ay xidhan tahay inay iska ilaaliso inay xijaabkeeda kor u qaado xaaja la-aan ay waxaad arkaysaa dumarkoo xijaab dheer xidhan maxdaalika xijaabkoodii faydaaya oo maryahoodii xagga hoose ay ka xidhnaayeenoo quruxda badnaa ay muuqdaan ama lugahooda ay muuqdaan haddii xijaabkaaguu yahay marka horeba kii sharciga ahaa oo wax quluwiya wax dheeraada aanay ku jirin ma jirta wax kalifaayo inaad kor u qaado haddii marka hore dheeraadu ku jirayna si aanad kor u qaadin dheeraadka markaa iska jar oo iska goo ilaah iyo rasuulkiisu raalli kama ahe wallahu aclam wasala allahu calaa nabiyina maxamed wuxuu yihi rasuulkeenu sala allahu alayhi wasalam isagoo dumarka waaninaya oo kula hadlaaya hadal qalbigooda anfacoo jilciyoo dhaqaajiya xusuusinaya aakhiro iyo waxa ka horeeya yaa macshara annisaa tasadaqna fainii ra'aytukuna akthara ahli nnaar dumarkiiyo wax sadaqadaysta buu uhi rasuulku sala allahu alayh wasalam wa fii bacdi alaxaadiid wa akhirna min alistikfaar ilaahay dembi dhaaf weydiisadkiisana farabadiya fainii ra'aytukuna akthara ahli nnaar waxaan idin arkay buu leeyahy rasuulku sala allahu alayh wasalam haddaad dumar tihiin idinkoo ahlu naarka u badan dumarkii waxay yidhaahdeen wa bima ya rasuula allah rasuulka ilaahu arrinkaasi muxuu ku dhacay qaala tukfirna allacna wa takfurna alcashiir muttafaqun calayh wuxuu leeyahy rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxaad farabadisaan cayda allacna halkan waxaa looga jeedaa asab washatm wa takfurna alcashiir zawjka iyo ninkana wanaagga iyo khayrka uu idiin sameeyo waad dafirtaan oo waxaad tidhaahdaan haddii maalin khalad uu ka dhaco weligaaba wanaag kaamaanaan arag shar iyo dhibaata ayuunbaad nala ag joogtay waxaa markaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam halkan uu tilmaamay laba ficil oo dumarku ay sameeyaan oo sababtooda ay naarta ku galeen uguna bateen maaha macnaheedu labadaa ficil oo qudha waa ay fara badan yihiin laakiin rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu baraarujinayaa macaasida iyo mukhaalafaadka ilaahay sharcigiisa la khilaafaa inay tahay ta sababtay inay dumarku naarta ay ku farabataan dumarku haddii ay wanaag u dhaqaaqaan oo iyagu ay hagaagaan ummadda in fara badan ayaa hagaagaysa haddii iyagu marka ay noqdaan kuwo aan wanaagsanayn oo shar iyo xumaan ka shaqaynaya sifadooduna ay noqoto inay almukhaalafaatu sharciya irtikaab iyo ku dhicitaan ku sameeyaan ummadda jeex baa degaya ama dumaya wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam awalu fitna fi bani israa'iil kanat min annisa fitnadii u horreysay reer banu israa'iil dhexdooda ka dhacday sharciga ilaahi ay ka fitnoobeen dumarka xaggooda ayaa ay ka soo gashay iyagaa sababuu ahaa wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam maa taraktu bacdii fitnatan adara cala alrijaali min annisaa dabaday kamaan tegin fitno iyo dhibaato ragga kaga daran dumarka iyaga ayaa markaa fitnada ragga ku dhacda badankeeda sabab u ah iyaga ayaa markaa ragga duufsada oo xumaanta u qurxiyo ugu yeedha sida arrinkuu u badan yahay dhinac kale haddii laga eegana wuxuu tilmaamay rasuulkeenu sala allahu alayhi wasalam gabadhu inay tahay mid ninka bedeli karta oo haddii wanaag iyo khayr ay la damacdo ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu ku garab galo in arrinka noocaasi ay ku guulaysan karto wuxuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam maa ra'aytu min naaqisaati caqlin wa diinin min kuna adhaba lilubbi arajuli alxaazimi min kuna maan arag buri rasuulku sala allahu alayh wasalam wax dumarka caqli ahaan uga liita diin ahaanna uga daciifsan oo haddana ka tagsiin iyo bedelitaan og ninka caqliga iyo go-aanka u saaxiibka ah ee labadaas sifa leh markaa dumarku haddii ay wanaag doonayaan iyo khayr wax fara badan bay qaban karaan guryuhu dumar bay ku dhisan yihiin haddii dumarku marka ay hagaagaan waxay u badan tahay biidni illah guryuhu inay hagaagaan oo carruurtu ay hagaagaan oo raggu waxa weeyaan ay hagaagaan xataa haddaanay hagaagina shar fara badan oo ay samayn lahaayeen inay ka baaqsadaan ayaa dhacaysa sidaa awgeed waxaa muhima walaalayaal gabadha muslimadda ahi inay ku dadaasho ummadda inay khayr iyo wanaag usoo kordhiso oo ummadda waxa weeyaan ay ka qayb qaato toosinteeda iyo tusaaleynteeda haddii taasi aanay samayn ahayn in ummadda shar iyo dhibaato aanay usoo kordhin oo aanay masaa'ibta ummadda haysato aanay ka mid noqon waxaan intaa uga gudbayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala marka uu inaga reebo walaalayaal waxyaabo fara badan oo uu inoo diiday arrimo fara badanna uu ina amray ilaahay tabaaraka wa tacaala culays iyo mashaqo inala dooni maayo ilaahay waxaa tabaaraka wa tacaala uu ina farayaa oo wax maslaxadeen iyo wanaaggeena uu ku jiro waxa rabbi uu inaga reebayna waa wax dhibaato inoole waxtar aan inoo lahayn diinta islaamku waxay ku dhisan tahay masaalixda iyo wanaagyada inay dadkeeda markaa u xaasiliso oo ay u keento masaa'ibta iyo mafaasidda iyo xumaanahana markaa inay ka baajiso arrinka noocaasiya waxaa loo baahanya inu qalbigeenna galaynu ictiqaadno haddii arrinkaasi si fiican qalbigeenna u dego waxaa dhacaysa wixii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ina faray inaynu ilaalino inu la nimaadno